bismillaahi raxmaan raxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kusoo dhow idaacadda islaamiga alandalus jazaaka allahu khayran waa ku dhowa dagaalo ayaa maanta mar kale ka dhacay furimaha cadowga lagula jihaadayo ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay arrinkaas maxaad nooga sheegi kartaa
bismi illah alxamdu lilah wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi waman waalaah alxamdu lilahi aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun walaal ilaahay baa ku mahadsan beryahan oo dhan dagaaladan mutawaatir ay ahaayeen waxay ka socdeen walaayada afar iyo labaatanka saac oo hadda aan soo dhaafnay saddex meelood ayaa dagaal culusu ka dhacay oo kulligoodna ilaahay subxaanahu watacaala uu cadowga ku jebiyey ee maanta waa talaado shala subaxdii hore ciidamada mujaahidiinta waxay cagta mariyeen boos hareeri meel la yidhaahdo ciidamo murtadiin oo jooga halkaas oo ilaahay fadligii loogu daatay godadkoodii wax alla waxay hub haysteenna laga qaatay halkaasna lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad ka badan labaatan qof qaniimo badanna laga soo daldalay ilaahay baa ku mahadsan boosareedii shalay ilaahay subaxdii hore uu ku jebiyey kadibna cali axmed meesha la yidhahdo ayay galabtii duhuradii ay soo weerareen agagaarkiisa magaalada maahna meel agagaarkeeda nimankaasna ilaahay waa jebiyey nimankaasoo isaga yimiday ilaa iyo mudug galguduud iyo hiiraan iska soo bahaystay oo isku soo dhaarsaday inay cali axmed dib u qabsadaan laakiin ilaahay subxaanahu watacaala dhulkou la simay bakhtigoodayna ka carareen waxaana laga hayaa maxaabiis noolnool bakhtigana weli meeshuu yaallaa iyagana waxaa hadda nagu maqaalo ah in kuwii mudug ka yimidna ay dhuusmareeb dhaafeen kuwii ka yimid ay hiiraanna ay halka ugu sokeeya uu joogo meesha la yidhaahdo boqokori meeshiina ay banneeyeen bakhtigaana cid soo qaadi karta la waayey haddii la is warsadeen ilaahay baa ku jabshay galabta oo hadda aan joognana dagaal ayaa maanta oo talaado ah subxadii waxaa ka bilowday meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas magaalada la yidhahdo ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen xareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii iyagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshay joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeeda weyney ay gubeen magaalada dukaaminkeeda ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugusoo afarta tuulo ugu soo noqdaan inay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto dadka reer ceel barafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay moogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalulshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin ilaahay waxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado ilaahay yaa idinku imtixaanaya ilaahay marka wuxuu idinka rabaa inaad sabartaan ilaahay wuxuu leeyahay wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa la idinka rabaa maalka ilaaha idin siiyey nafta ilaaha idin siiyey waxa la idin dilaya waa diinta ilaahay waxa la idin dilaya waa inaad gaaloobi diideen shabaab maahidin shacabaa tihiin dadka dhammaa og waxba dagaalkaa nagama gelinaa tirahdeen intaas weeye waxa la idinku haysto waa ognahay walaayaduna wixii meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoreynteeda la dhammaystiro shideediyaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa tahay yaa gacanta ku haya hadda deegaanadii lagu dagaalamay gaar ahaan ceel ali axmed iyo ceel baraf bismillaah sidaa la wada ogyahay maanta dagaalkii ka dhacay ceel ali axmed salayay ahayd nimankaasu waa siaan horuu sheegaba waa tageen ninba kama joogo meeshay iska soo bahayseena dib u noqdeen biakmalihaa dhulkaasu waa xor xataa waxay ka tageen meeshii la oran jiray xaawo gariid waxa weeye markaa taas eh, cali axmed mujaahiriinta ayaa awalnaha joogta haddana joogta waxaa ku soo xiga ceel baraf mujaahiriintu meeshay ku sugnaayeen ay ku sugan yihiin waxaana kuu sheegayaa beledka waxa ka dhacay iyo beledkaas in la goon maahana wax dagaalahay iyagu hadda mujaahiriinta us- u soo aadeenba bataatan ma jiraan mujaahiriintana waxba ma gaarin ilan maba soo aadinoo iyagu mujaahiriintu meesha ku jiraan inse beledka in waa ogyihiin sooma aadin markii ugu dambaysana mujaahiriinta yaa iqtixaam ku qaaday waxaana looga soo haray eega cumar caytamow meesha la yidhaahdo eega dadku waa yaqaanaa ayaa looga soo haray ayagoo sii firxanaya marka waa jabeen magaaladuna sideedii ku soo noqotay wax hadda eh, hantidaas la baaba'shay iyo dadkaa shacabka la laayey maahane wax iyo dhismahaas la burburshay maahane wax kale oo dhibaato hadda ka dhacana meesha ma jiraan kulligeedna hadda gacanteedna ku jirtaa ilaahay fadligii waa tahay ugu dambeyntii maxaad ku soo gebagabeyneysaa waraysigan ay idaacadda islaamiga alandalus kula yeelanayso waxaan ku soo gebagabeynayaa horta inaan awalan waqabla kulli shayin u tacsiyeeyo dadkii magaaladaas ceelbaraf ku waxyeeloobay waa ka xunnahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun arrintaas iyadaana insha allahu tabaaraka wa tacaala waa mid u wacaysa dadka dhan iyo qab- iyo qa- qaraabada cadaawada ay gaala noo hayso cadaawada loo haayo dadka reer shabeellada dhexe ma ogtahay waa nimankii shala lahay dowlaan dhisaynaa waa nimankii shala lahay ee, hanalood han- garab hanala siiyo meesha ay ku biyushubato waa meeshaas waxay u yeer- u yeeraysaa cadowgaas cadowgaas ciidanka mujaahiriinta oo u- u istaagay in beeluhu ay u istaagaan naf iyo maal in la huro si kale oo nimankaas laysaga nabadgeli karaa ma jirto aan iska rabsanno cadowgaasna aan la dagaalanno Eh, haddii allah idanka leeyahay haddii aan gacmaha isi saaranno waxa aan ka bakayrayno waxa ay naga ba'ayaana ka badan mana dhici karto cadowgaaga oo caafimaad qaba oo oo- oona kaa cabsayn inuu ku nabadgelsho waa ilaan cadowgaaga waxuu kugu dhaafaya male laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima qaraabanimo iyo ballan midna cidda kuma dhaafto gaalo sideedaba haddii qaraabanimo laysku dhaafaayo xasanaan dheheen abgaal ha lasoo baaba'asho baldoonkooda ha la guba xasan ma dheheen waa abgaal isma waa la yaqaanaa marka qaraaba ma yaqaanin in layska dhacshay yaqaanaan gaalna waxaa la yidhi ushaad u fiiriyahaye islaamnimadaada ma fiiriyo marka aan ushaanyo xoojinno midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ah ciyaalkan murtadiinta ah ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninka dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa aa la gelaa ninka xamar aada ninka dagaalka ka baxa raadiyahan ka dhegaysana shuuta dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon slavero asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soo maasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceel hareeri lagu tumaayo ee inta u laqaata sida xoolo d- godadka xaq- lagu galaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey ee alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga noo yimaadiin inay ilaahay u toobo keenaan ninkii baabuur la yimaada ninkii qora la yimaada ninkii rasaas la yimaada nin walbaba wuxuu la yimaado waa loo lacagaynayaa lacagta ay joogaana la siinaya isagana xor weeye dagaal ga- khasab ku galla male naftiisu waa u ammaan dadka la ulayhaaya ee sida etoobiyaankii ursha lagu shaqogalaayo ee ceel hareeri jooga ee alkawtar jooga bannaankeeda ee haddii alla idanka leeyahay furmaha kasta lagu tumaayo mugow idin leeyahay xabsiyaan idin gelaa weydin xiraa weydin toogaa maasaa ku dhalay maasaa ku leh maasaa ku soo gatay ma naftaadaad kula qamaaree waxaan leeyahay marka dadka rag badan oo nala soo xiriirana waa jira oon hadda aan ballansannahay insha allahu tabaaraka watacaala adinkana waxaan idin leeyahay ha ismartiyeyna annagu waxaan nahay jeyshu raxmaan nahay ciidanka naxariista iyo nabaddaan nahay jeyshullaah ayaan nahay ciidanka loogu talagalay qofka xornimo weysa inay xornimo ku hesho qofkii xaqiidi weysa inay ku dhacsato qofkii ciil dilo in ay ku ciil baxdo meesha ilaahay ugu talagalay weeye waxaan u ballan qaadnay ninka la dhihi jiray cabdiwabiir inuu noo yimaado naftiisa iyo maalkiisuna iyo nacfigiisuna ay xaaraan naga yihiin waa kan le culumo waaya waana ballanna waana noo dhaarteen waxna naga hadlay maaya muga uu leeyahay annagaa ka ballan qaadna aniga yuusuf sheekh ciise axmed kuwa ku dukaday ayaa u ballan qaadaya qof kasta oo shabeellada dhexe joogta ee gumaysi ku jirta ee xoog lagu shaqo galaayo hadday ii timaado in nafteeduna ammaan naqato nacfigeeduna uu ammaan naqdo ana laygula xisaabtama ilmaha maha lagu layhaayo ilmahaas waxaan leeyahay wixii ka hera wixii dhinta waa dhinteen waxa kale ha lacayn shacaaradaata dabadooda la qabtaa waxaan leeyahay shuurto intaad intaad ka dhimato godkan ku jiro kuleeyahay anna waxaan ku leeyahay si aad u nabad gasho godkan ka bax labadaas warna waxaan isleeyahay isku kuf maaha laba war oo haddaan isku isu qaadmaysa maaha annagu qur-aanku kor ha noqdaan leenahay ayaguna dastuurku kor ha noqday leeyihin haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim haddaad ciidan nadaamiya tihiin haddaad tihiin haddii alla idinka leeyahay nimanka murtadiinta ee badala badala laydin siiha iyo xabadaa laydin siiha inta lagu shaqo gashaday ee war ballan looma oofiyo fiiri ninkan ballamaan la galna kuwala waxay leeyihin saan hee yeelaynaa waray meesha xaa idinku hay yaa ballamaan maantoho inta la galna uu badarna siiyeyo baxdhelo macaawanahuna siiye war macaawanaha naftaada ayaa daran balaaya kugu dhec weyse xisaab xumid ah war dadka masaakiinta oo meesha fadhiya waxaan leeyahay war kaalaya ninkaasuu dhinta uu idin leeyahay noolaadan idin leeyahay nolosha soo doonta ciidanka mujaahidiinta waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran tadxiyada aad bixiseen iyo nafurka aad samayseen iyo dhiigga iyo dhididka aad hurteen jazaakum allahu khayran ilaahay ha idinkugu bishaareeyo adduunka iyo aakhirada ilaahay ciza ha idin siiyo ilaahay kitaabkiisa aad u gargaarteen ilaahay ha idiin gargaaro waxaad ogaatiin adinka iyo ilaahay waxaa idinka dhexeeya in allaha wacadakum annasr ilaahay waxuu idin ballan qaaday guul wawacdtumuuhu bisabr adinkuna sabraad u ballan qaateen fanjizuu wacdakum ballankiina oofiya yunjiz lakum wacda ilaahay ballankiisa kama baxo waa idiin oofinayaa dhulkana adinkaa ku soo haraya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa adinkaa ku soo waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay wuxuu yidhi waxba ballan qaadiru dhulka asaa iska lehe dadka saalixiinta inaan gacanta u gelaayo nimanka saalixiintaha waa adinka marka ilaahay gacanta u idiin gelaa falaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin jazaakum allahu khayran ilaahay waa u run sheegteen ilaahayna waa idin run sheegayaaho waman awfaa bicahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu